faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka barnaamijyaha cadaadacaawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta dalka jabaan kaga qayb galay furitaanka shirka iskaashiga dalalka afrika iyo jabaan axmed madoobe oo sheegay in xayiraadda ay ka qaadeen mas-uuliyiintii dowladda federaalka soomaaliya ee horey looga mamnuucay inay tagaan deegaanada maamulka jubbaland shirka golaha wasiirada jubbaland oo maanta lagu go'aamiyey xilliga la qabanayo xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland madaxweynaha maamulka galmudug oo maanta gaara magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug xubno ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo burburka heshiisyada ay wadagaleen ahlu sunna iyo xukuumadda nabad iyo nolol dusha u saaray madaxda hogaamisa ahlusunna wal-jamaaca shirka dib u eegista dastuurka ee guddiyada heer federaal iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda dhexe oo maanta lagu soo gebangebeeyey magaalada garowe kulan maalmihii lasoo dhaafay wasaaradaha qorshaynta hirshabeelle iyo tan qaranka uga socda beledweyne oo maanta magaaladaasi lagu soo gebangabeeyey iyo madaxweyne trump oo weerar dhinaca afkaha ku qaaday siyaasiyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeen arbaca ay sii baxayso khamiis ayaa soo gelaysa agostona waa siddeed iyo labaatan sanadka laba kun sagaal iyo toban warka oo dhinaca waxaa la diyaara gallad maxamed ibraahim mahadsaned cabdirashiid habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta dalka jabaan uga qayb galay furitaanka shirka iskaashiga dalalka afrika iyo jabaan aniso cali xuseen ayaa faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galay furitaanka meertada toddobaad ee madasha iskaashiga afrika iyo jabaan oo ay martigelinaysay magaalada yokohama furitaanka shirka ayaa oo ay wadajir u gudoominayeen ra-iisul wasaaraha jabaan mudane shensa aba madaxweyne sharafeedka iyo gudoomiyaha midowda afrika mudane cabdulfataax al-siisi iyo mudane muuse fiqi ayaa la isla qiray muhiimada shirkan uu u leeyahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalalka afrika shirarka madashan ayaa inta ay socdaan waxaa lagaga aarisan doonaa shaqo abuurka dhalinyarada xoojinta fursadaha haweenka dhiirigelinta ganacsiga gaarka ah loo leeyahay iyo qiimeynta midho dhalka mashaariicda qaramada Dowladda Midoobay iyo Jabaan wadajirka uga fuliyaan dalalka Afrika. Wafdiga madaxweynaha waxaa qayb ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawid, wasiirka maaliyadda Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, agaasimaha guud ee madaxtooyada Injineer Nuur Diiriye Xirsi Fuursade iyo la taliyaha madaxweynaha Mudane Balaal Cismaan.
axmed madoobe ayaa sheegay in xayiraadii ay ka qaadeen mas-uuliyiintii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee horey looga mamnuucay inay tagaan deegaanada jubbaland dhanka kale shirka golaha wasiirada jubbaland ayaa maanta lagu go'aamiyey xilliga la qabanayo xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya shirka golaha wasiirada jubbaland oo maanta uu shir gudoomiye madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xayiraadii lagaga qaaday golaha xukuumadda federaalka ah kaas oo kol hore golaha wasiirada jubbaland ay hakiyeen wadashaqayntii kala dhexaysay labada waa wadashaqayntii ka dhexaysa labada dhinac shirka golaha wasiirada oo maanta ka qabsoomay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta kumeelgaarka ee jubbaland ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka siyaasadda iyo xiriir ka dhexeeya xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland golaha wasiirada jubbaland ayaa sheegay in xayiraadii ay ka qaadeen golaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya islamarkaana ay tegi karaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sida ay hadalka u dhigeen golaha wasiirada jubbaland ayaa horey u sheegay inay hakiyeen wadashaqayntii ka dhexaysa labada dhinac islamarkaana madaxda dowladda federaalk soomaaliya aysan ka degi karin garoonka diyaaradaha kismaayo muddada ay socotay doorashada iyo sidoo kale intii loo guda jiray u diyaargarowda waa u diyaargarowga doorashada maamulkaasi jubbaland raxiim waan salaamaya warbaahinta dhammaan waxaa maanta jiray shir aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada jubbaland ay ku yeesheen xarunta gesti houseka waxaana shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam waxaa joogay iyagana oo ka qeyb ahaa labada madaxweyne ku-xigeen iyo dhammaan golaha wasiirada shirka aan caadiga ahayn waxaa laga hada- hadlayay maanta ajandihii ku saabsanaa hakintii isu socodka xukuumadda dowladda federaalk iyo dowladda goboleedka jubbaland intii ay doorashadu socotay oo la hakiyey ayaa laga dooday maanta qodobkaasi waxayna fureen golaha wasiiradu oo cod aqlabiyada ay isku raaceen in la furo isu socodkii iyo- iyo maxaa la yidhaahdaye hakintii la hakiyey hawshaasi ayaa cod aqlabiyada laisku raacay waana furan tahay maanta taariikhdu tahay sideed iyo labaatan bishii sideedaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka amarka ka soo baxay jubbaland ee horey loogu hakiyey wadashaqaynta dowladda dhexe ee jubbaland ayaa ka dhaqan galay deegaanada maamulkaasi jubbaland dhinaca kale shirkan golaha wasiirada ee jubbaland oo maanta ka qabsoomay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa lagaga hadlay arrimo la xiriira tabashooyin ka dhashay doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gaar ahaana tan madaxtinimo oo ku soo baxay madaxweyne axmed madoobe waxa uuna madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradu isla meel dhigeen in qaab wadahadal ah lagu dhammaynayo tabashooyin ka dhashay doorashadaasi ugu dambayn golaha wasiirada shirkooda waxay kaga hadleen xilliga la qabanayo munaasabadda lagu caleema saarayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe taas oo loo asteeya in la qabto lix iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sanadka laba kun sagaal iyo toban
qodobka labaad ee laga dooday waxaa ka mid ahaa xaalada ka soo kordhay doorashooyinkii xilligii ay socdeen tabashooyin jiro oo fara badan oo ka dhashay intii doorashadu dhexdeeda ay socotay walow intii badnayd la xaliyey qeybaha soo haray waxaa golaha wasiiradu ay u saareen wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta taasoo ku howlan howlaha dib u heshiisiinta ee hadda socda ee ee dadka tabashada iyo waxyaabaha jira ee hadda ka socda taasina waxaan ku rajo weynahay inay si deg deg u dhammaato insha allah qodobka saddexaad ee golaha wasiiradu ay maanta ka doodeen wuxuu ahaa qabanqaabadii caleemasaarka madaxweynaha mudane axmed maxamed islaam waxaa lagu gooyey xilliga la qabanayo waa lix iyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana loo saaray guddi heer sara uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan cabdulqaadir xaaji maxamed shirkii oo intaasi qodoba lagaga dooday intaas ayuu kusoo dhammaaday
madaxweynaha galmudug axmed ducaali geela madaxweynaha galmudug axmed ducaali geela xaaf ayaa maanta gaaray magaalada hobyo gobolka mudug xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta wuxuu booqasho uu ku tegey magaalada hobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada hobyo ku soo dhoweeyey gudoomiyaha degmada hobyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo mas-uuliin uu ka mid yahay kuwa ka qaybgalaya shirka ka socda magaalada hobyo ee galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa bulshada ku dhaqan degmada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug wuxuu kaga mahad celiyey sida diiran ee lagu soo dhoweeyey hobyo waxaanu inta uu jooga magaalada hobyo ee gobolka mudug uu la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada hobyo gudoomiyaha magaalada hobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu ka warbaxshay safarka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf maanta uu ku tegey magaalada hobyo ee maamulka galmudug waxaa farxad noo ammaanta inaan ku soo dhoweyno magaalada hobyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo saakay booqasho ku yimid halkan booqashadaasoo ahayd mid uu ugu talagalay inuu uga qayb qaato ee, dhiirigelinta shirka socda magaalada madaxweynuhuna wuxuu nala joogayaa wakhti kooban waxaan jecel lahaa marka wixii hore oo ku saabsan habka uu yimid iyo isaga barnaamijkiisa waxaan gudbin doonaa saacada soo socda laakiin dadka waxaan u sheegaynaa inuu madaxweynuhu soo booqdo magaalada yimid howlihiisina maaragtay uu u yimid inuu ka guto iyo habka shaqo ee uu fulo amaasantihi waa markii ugu horreysay axmed ducaale gelle xaa safar uu ku tago magaalada hobyo ee gobolka mudug tan iyo markii uu sheegay in xilkiisa uu ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisiinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa burburka heshiisyadii ay wada galeen ahlusun iyo kooxda nabad iyo nolol dusha u saaray madaxda hogaamisa ahlusunna shaafici shariif maxamuud xilli shalay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh shaakir cali xasan kana mid ah hogaamiyeyaasha maamulka ahlu sunna lagu sheegay in gebi ahaanba ahlu sunna ay ka baxday heshiisyadii ay la galeen dowladda federaalk soomaaliya iyadoona eedda dusha loo saaray xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka hadlay xubno ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan jawaahir oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa ay sheegtay in dowladda federaalk aysan marna ka bixin heshiisyadii ay la gashay maamulka galmudug garabkiisa ahlu sunna islamarkaasina ay tahay wax laga xumaado in xilligani warkaasi ay soo saaraan ahlu sunna wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayay tilmaantay in muddo laba bilood ah uu u joogo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xalinta khilaafaadka ka dhex jira galmudug waxay sidoo kale tilmaantay in ra-iisul wasaaraha federaalk soomaaliya xasan cali kheyre uu wakhti badan ku bixiyey sidii lagu dhammayn lahaa xaaladda khilaaf ee ka jirta galmudug hase ahaatee arrintan ay tahay mid fashil ah oo ka dhexinaysa madaxda qaranka ee wakhtigooda u horay sida iskugu soo dhoweyn lahaayeen galmudug wax laga xumaado ayay ku tilmaantay go-aanka ay qaateen sheekh shaakir iyo xulufadiisa iyadoona carabka ku adkaysay in marnabo xukuumadda federaalk aysan burinin heshiisyadii ay wadagaleen ahlusunna garabka ahlusunnasa ay yihiin kuwa burburiyey heshiisyadii la wadagalay
waxaa laga sheekeeyey oo xubnihii ugaasha ugu dambeeyey ay ka hadleen dowladda federaalka inayso ballanta culummada uga bixin ama maamulka galmudug uga bixin taas waxaan u malaynaa waxaa inaan culimmada muxuu ahaa looga bixin ballantii ama aan maamulka galmudug ballantii dowladda federaalka ay la gashay aysan uga bixin ka marqaati furaya muddo laba bilood iyo wax la jira ah oo wasiirka arrimaha gudaha oo dalka soomaaliya laga rabay inuu shaqo badan u qabto maamul goboleedyada hoos yimaada ama ka tirsan dowladda federaalka wasinaa maamulka galmudug uu u fadhiyaa buursumareeb magaalo madaxda galmudug waxaa sidoo kale muddo iyadana afartan iyo shan casho ku dhow fadhiyey oo u joogay in maxay yidhi arrinta maamulka galmudug maanta mid sida uu yahay laga bedelo oo maxay yidhi arrintiisa lasoo lagu dhameeyo wadahadal isfaham istixgelin cadaalad iyo midnimo iyo wadajir oo maamulka galmudug maantay dib loogu yegleelo israac ama iswada ogol ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya asagana oo howlaha u yaalla ay aada u fara badan yihiin ayaa isaguna u fadhiyay halkan waana uga mahad celinaynaa anuu ku hadlaayo magaciina magaca reer galmudug oo dhan heshiisku wuxuu ahaa qoraal la kala saxiixin haddii qoraalkaas waxaa saxiixay wasaarada iyo dowladana u saxiixay federaalka wasiirka arrimaha gudaha galmudug dowlad dowladkeedana waxaa u saxiixay madaxa xukuumadda sheekh shaakir heshiisku af maahay oral maahay qoraal buu ahaa waraaq heshiis baa la gala waa la kala saxiixay aad baan uga xunnahay in maamulkii galmudugna culimadeennii dadkii shalay ku farxay hawshii wanaagga badnayd ee ay qabteen in laga nixiyo mar kaleeto oo haddana laga nixiyo mar kale oo mar kale laga nixiyo dhagahooda mar walba maqlaan heshiiskii waa guray heshiiskii waa guray in dhagahooda maqlaan aad baan runtii uga xunnahay hadalka xildhibaanada jawaahir oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu imaanaya iyadoo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo bulshada dhuusamareebeeda la hadlay uu iska fogeeyey in xukuumadda filla soomaaliya ay ka baxday heshiiska ay la galeen maamulka ahlu sunna isagoona soo bandhigay qodobo ay ku heshiiyeen oo gaaraya ilaa iyo sagaal qodob uuna sheegay in hal qodob oo ka mid a aysan burburinin amaba ka bixinin xukuumadda soomaaliya kulan maalmihii lasoo dhaafay wasaaradda qorsheynta hirshabeelle iyo tan qaranka uga socday beledweyne ayaa maanta halkaasi lagu soo gebangebeeyey mar kale shaafici shariif maxamuud kulan wadatashi ah oo saddex maalmood uga socday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasaaradaha qorsheynta hirshabeelle iyo federaalk soomaaliya ayaa halkaasi lagu soo gebangebeeyey iyadoona looga hadlayay qorshayaasha horumarineed ee laga fulinayo deegaanada hirshabeelle kadib marka uu soo gebangaboobay kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay una sharaxay qaabkii kulanka uu qabasoomay gudoomiye ku-xigeenka hirshabeelle ahna kusimaha gudoomiyaha
shirkan wadatashiga ahaa ee ku saabsan wasaaradaha qorshaynta hirshabeelle iyo dowladda federaalka annaga waxyaabaha ahmiyadda ah oo aan ku darna waxaa ka mid ah kow amniga labo caafimaadka saddex waxbarashada afar kaabayaasha dhaqaalaha waxyaabaha inoogu muhiimsan waa intaa waana dareemi kartaan inay fatahaadaha dadka ay ku celceliyeen in saddex bilood biyo la'aani jirta saddex biloodna ay dadku ay ka barkacaan biyaha maanta oo aad dareemi kartaan in xilli roobaad aan lagu jirin inuu webiga qarkiisa aan taaganahay biyahana ay bannaanka yeelaan
dhankooda waxaa warbaahinta la hadlay kana warbixiyey kulankani xiriiriyaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kaleetan hirshabeelle iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta hirshabeelle oo sheegay in kulankan si guul iyo meerdhala uu ku soo idlaaday maamulka iyo degmada hiiraan magaalada beledweyn waxaan ka tashanaynay qorshehi horumarinta qaranka sagaalaad waa tashigiisii labaad oo ka socda magaalada beledweyn waxaan la kulannay bulshada rayidkaa ganacsatada iyo maanta aan la kulmaynay dowladda waxaanu kala shiraynay waxaa weeye sidii qorshihii qaranka ee sagaalaad wareeggiisa kuwaad lagu qabtay jowhar maantana lagu qabto lagu qabtay wareeggiisa labaad magaalada beledweyn oo ah istaraatiijiyadaha qorshaha qaranka in laysku xiro mid gobol iyo mid heer federaalba waxyaabaha nooga soo baxay oo tashiga waxaa ka mid ahaa dadka reer beledweyne reer shabeelle u baahan yihin in laga hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha amniga caafimaadka iyo saraynta sharciga iyo adeegga bulshada waad ogtihiin gobolkan waa gobol macna ku leh dalka iyo isku xirka gobollada oo dhan xagga horumarka gobolkani waa gobol beerale xoolale kalluumaysata kalluunle hirshabeelle marka wuxuu la doonayaa in laga hormariyo meelahaas oo dhan talooyin waxgal leh oo qorshaha qaranka ahmiyad u leh bay ku darsadeen dhibaatooyin badan oo gobolkan gaar u ah baa jirta ama gobollada kale kala mid yihiin kulankii wadatashiga ee qorshaha sagaalaad oo maanta maraya maalintiisa saddexaad waxaan la kulannay qaybaha kala duwan ee bulshada haweenka dhallinyarada aqoon-yahanada sidoo kale waxaan la kulannay hay-adaha oo macnaha local njoiska ah si aan wax ugu weyddiinno macnaha qaabka ay wax u arkaan wakhti hadda la taagan yahay waxaan la fadhiisannay dhammaan maamulka gobolka hiiraan heer degmo iyo heer gobol si aan u dhegaysanno ahmiyadaha iyo manaay soo gudbiyeen hadda waxaan taagannahay webiga jiinkiisa waxaa moodaa webiga in manaha ii sheeg biyo la'aan hadda ay jirto geeda iyo manaha ii sheeg qashin meesha webiga ay ka buuxaan oo haddii biyo dhibaacay timaado ama roob uu yimaado webiga uu soo butaacaayo dadkana ay noqonayaan dad barakacyaala marka waxay qayb ka tahay ahmiyadaha ay macnaha ii sheeg guddoonka maamulka ay noo soo tabiyeen sidii loo maarayn lahaa macnaha ii sheeg ee, musiibada biyaha Een, sidii macnaha carab tuur ama carab bixin loogu samayn lahaa webiga sidii loo s- loo heli lahaa kanaaladii macnaha ii sheeg bulcadaha ahaa oo marka biyaha yimaadaan biyaha bannaanka geyn jiray Ee, sidoo kale waxay ka dhawaajiyeen kaabayaasha dhaqaale oo ha noqoto eerboorada ha noqoto waddooyinka in kaabayaasha dhaqaale macnaha lasoo nooleeyo sidoo kale waxay ka hadleen macnaha ii sheeg xoogga wax soo saarka intaasi waxaa ku eg warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha cado warkan warka xiga ammaan allah